alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kaiira waxaynu ka bilaabeynaa in sha allahu tacaala baabka lix iyo tobnaad baabu qowli اllahi tacaala ay hada baabu macnaa qowli اllahi tacaala wuxuu baabu yahay hadalkuu rabi yihi macnihiisa xataa ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabukum qaluu اlxaqa wahuwa اlcaliyu اlkabiir xataa idaa fuzica marka laga argagax zuuliyo can quluubihim quluubtooda malaa'igta marka laga argagax zuuliyo qaaluu waxay odhanayaan maada qaala rabukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu waxay odhanayaan alxaqa xaq buu yidhi wa huwa ilaahay alcaliyu waa allaha sareeya alkabiiru weyn weeye baabkana sheekhu maqsuudka uu uga jeedaa waxa weeyaan bayaanu burhaanin thaanin min adilati towxiid wa min baraahin towxiid inuu caddeeyo burhaan iyo daliil kale oo ka mid ah baraahiintiiyo adilada towxiidka yani waxyaabaha sheegaya ilaahay jala wacalaa inuu cibaadada keligii leeyahay uu keligii mutaystay burhaanka labaadna waa qudrat lkhaaliqi wa cajzu lmakhluuq sidaynu baabkaa hore shalayba ku soo maray ilaahay jala wacalaa awooddiisa iyo makhluuqa markaa dacfigiisa ilaahayna jala wacalaa isagaa cibaadada mutaystay waayo isaga ayaa keligii afcaasha rubuubiyada la gaara isagaa keligii wax abuuro oo keligii wax arsaaqa ee afcaashiisa kalena markaa gaar u leh wakadalika ilaahay jala wacalaa isaga ayaa leh markaa magacyada wanaagga badan iyo sifaadka dhammayska tiran sidaa awgeed buu noqday ka keligii cibaadada xaqu leh ee mutaystay waxaa kale oo markaa baabka wuu ku caddaynayaa xaaladda malaa'igta waxaynu ognahay malaa'igtu inay yihiin makhluuqa la caabuday ilaahay kayrkii kuwa ugu xoogiya awoodda badan sidaasay tahay haddana waxaynu arki doonaa sida ilaahay uga baqanayaan iyo siday rabbigood uga haybaysanayaan iyo hadalkiisa marka ay maqlaan sida xaalkoodu noqonayo haddii markaa makhluuqa aadka u waaweyn ee malaa'igta ahi sidaa rabbigood ay uga baqanayaan cibaado may mutaysan bale ilaahay oo keliya mutaystay makhluuqa ka awoodda yar ee ka sokeeya ka taagta daranna cibaado inaanu mutaysani kolkaa waa min baabi alwlaa waalaxraa weeye haddii la idhaahdo labada baab maxay ku kala duwan yihiin baabkii horena waxa weeye wuxuu caddaynayay burhaanun cadiimun min baraahiini towxiid kana waa sidii oo kale waxay ahlulcilmiga qaar yidhaahdeen waxay ku kala duwan yihiin baabkaa hore waxa uu caddaynayey ama uu ka waramayey makhluuqaadka dhulka jooga sida ambiyada iyo saalixiinta iyo jinka iyo waxyaabaha kale ee duunallaahi la caabuday inaan markaa cibaado la siin karin oon ilaahay jala wacalaa xaqiisa waxba laga siin karin baabkana wuxuu ku saabsan yahay makhluuqaadka samaawiga ah ee samada joogana waxba lagama siin karo sida malaa'igta iyo dayaxa iyo cadceedda iyo xidigaha iyo ee wixii la halmaala waayo waxay iska jiri jirtay inay kufaarta qaarkood makhluuqaadka samaawiga ah ama samada ku sugan weynayn jireen jaahiliyadii iyo gaaladii qaarkood sidaana ay ku caabudi jireen marka makhluuqaadku ama ha noqdaan kuwa dhulka degan ama ha noqdaan kuwa xagga sare iyo cirka jire ee wax cibaado ah oy leeyihiin ama mutaysteen ma jiro aayaddan qur-aanka ah xadiidka soo socdaa fasiri doona wuxuu rabbi yidhi xataa idaa fuzica marka laga argagax zuuliyo can quluubihim quluubtooda waayahay damiirkaa ku jira quluubihimna wuxuu u noqonayaa malaa'igta waxaana u daliila inuu malaa'igta u noqonayo aayaddu malaa'igta ay ku saabsan tahay xadiidkan soo socday saxiixa ah sidaasay markaa doorteen ibnu jariir iyo ibnu kathiir iyo khayru waaxid oo min ahli ilcilmiya waayo mar haddii qur-aanka loo hayo xadiidka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam oo lagu fasiro laga bayri maayo marka aqwaal kale oo tafsiirka aayadda ku jirta waa laga xoog badan yahay oo kaasaa ka xoog badan marka quluubtooda argagaxa laga zuuliyo ee miirdoorsoonkii ku dhacay ay ka soo miiraabaan ayay sidan u wada hadlayaan oo qaaluu waxay odhanayaan maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi waxaa halkaa ku sugan ihbaatu sifati اlqowli lilaahi jala wacala ilaahay qowl iyo hadal inuu u sugan yahay oo rabbi uu hadlo qaaluu waxay odhanayaan alxaqa ilaahay xaq buu yidhi ay alqowl alxaqa ay qaala wuxuu yidhi alqowl alxaqa hadal xaqa ayuu ilaahay yidhi bay odhanayaan hadalka ilaahayna jala wacala waa xaq oo ilaahay baa xaqah wa ana allaha huwa alxaqu lmubiin min asmaa illaahi alxaq magacyada ilaahay baa alxaq uu ka mid yahay walxaqu laa yasduru canhu ila alxaqu allaha xaqaana xaq mooye wax kale kama soo fulo sidaa awgeed baa rabbi yidhi falxaq walxaqa aquul waxaa kaloo rabbi yidhi wallaahu yaquulu alxaqa wa huwa yahdi sabiil ilaahay baa jala wacalaa xaqa idhaahdaa ee waddada toosanna dadka ku hanuuniya hadalkuna wuxuu xaq noqdaa marka warka uu sheegayaana uu run yahay axkaamta uu sheegayaana cadaalad ay tahay hadalka ilaahayna jala wacalaa akhbaarta iyo wararka uu ka waramayaa waa fii qaayati sidqa runta halkii ugu sarraysay axkaamta uu sheegaya uu ka waramayo iyo awaamirta iyo nawaahiduna waa fii qaayati alcadli cadaaladda halkii ugu sarraysay weeye ilaahay baa yidhi watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlaa hadalka rabbigaa wuu dhammaystirmay sidqan ay sidqan fi lakhbaar wacadlan ay wacadlan fi laxkaam wa huwa ilaahay alcaliyu waa allaha sareeya waa ismun min asmaa illaah oo si walba ilaahay wuu u sareeyaa sifa ahaan iyo daat ahaanba rabbi wuu u sareeyaa walahu lculuwu min alwujuuhi jamiiciha daatan wa qahran maca culuwi shaani ibnu lqayim sida uu ku odhanaya nuuniyada ilaahay jala wacalaa waa allaha sareeye si walba u sareeya alkabiiru waa allaha weyn aladii lahu lkibriyaau waalcadama waa allaha markaa weynidi iyo cadamada iskale weeye aayaddu markaa halka ay munaasib uga tahay towxiidku waxa weeye إذا كان الله سبحانه منفردا في العظمة والكبرياء فيجب أن يكون منفردا بالعبادة فيجب أن يكون منفردا في العبادة إلهي جل وعلا مر هدو لقار يهي ويندي يا عظمدي يا كبرياقي يا سرينتي يا صفات الكمالك waxa waajiba markaa cibaadadana inuu la gaar noqdo oo cibaadaduna isagay gaar u tahay oo isagaa mutaystay qaala wa fi saxiixi saxiixa bukhaariga waxaa ku soo arooray wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan oo can abi hurayrata laga wariyey radia allahu canhu can inabiy nebiga inuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu nebigu yidhi idaa qada allaahu ilaahay marka uu xukumo alamra arinka fii samaa'i samada markuu ka xukumo ee arin arrimaha ka mida rabbi jalla wacalaa uu xukumo darabat ilmalaa'ikatu malaa'igtu waxay isku garaacdaa biajnixatiha baalasheeda malaa'igtu waa makhluuq waa makhluuq haybiyahoo inaga maqan waynu rumaynaynaa sifaadkoodi iyo shaqooyinkoodii iyo waxyaabaha ku saabsan inta sharcigu inooga sheegayna waynu rumaynaynaa ajnixa iyo baalal bay leeyihin oo qur-aankana waynu ku aragnay xadiidkana waynu ku haynaa qalbiyey leeyihiin oo qur-aankaynu ku haynaa can quluubihim mar hadday quluub leeyihiin cuquulla way leeyihin dadka qaar baa yidhi markaa cuquul ma laha laakiin hadalkaasi waa hadal aan maaragtay sax ahayn darabat ilmalaa'ikatu malaa'igtu waxay isku garaacdaa biajnixatiha baalasheeda khadacaanan ay khaadiciina xaalay u khuduucayso isu dhuldhigaysa liqowlihi hadalka ilaahay markaa khadacaanan khadiya daadkaba in la kordhigo sidaasaa loo dabdiyo loo xarakeeyey khudcaananna iyadana waaba loo xarakeeyey khudcaanan ay khaadiciina weeye liqowlihi hadalka ilaahay jalla wacalaa iyadoo u khuduucaysaa ayay baalasha isku garaacaysa kaannahu markaa hadalka ilaahay baa jalla wacalaa argagaxiyo baqa ku ridaaya kaannahu waxaad moodaa codkaasi ilaahay laga maqlaayo silsilatun silsilad baad moodaa calaa safwaanin dhagax markaa sisiba ama salaxba a lagu duldhuftay silsilad haddii dhagaxa mlasa oo bilaa xanafa lagu duldhuftana cod waxa weeyaan dee shadiidahoo adag baa ka soo baxaya yanfuduhum wuu soo gaadhayaa malaa'igta hum damiirkaa ku jiraa malaa'igtu uu noqonayaa daalika ay daalika alqowlu hadalkaa ilaahay uu ku hadlay malaa'igtii wuu soo gaadhaya oo waxa weeye way maqlayaan markaa macodka ilaahay laga maqlaayo ayaa lagu shabahayaa silsiladaa lagu duldhufanaayo dhagaxa lagu duldhufanaayo codkeeda oo kale maya tashbiihu sawti bisawti ma aha waayo ilaahay jalla wacalaa sawtkiisa wax shabaha ama la midi ma jiro waayo laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir baa rabbi yihi jala wacalaa ilaahay wax la midi ma jiro daata ahaan iyo sifa ahaan iyo sinaba wax ilaahay jala wacalaa uu la midi ma jiro hase yeeshee waxa la ysku shabahayaa waa tashbiihu samaaci bisamaac maqalka ayaa maqalka lagu shabahaya yani sida loo maqlo silsiladaasi dhagaxa amlaska lagu duldhuftay oo kale ayay codka ilaahay u maqlayaan weeye maqalka maqalka lagu shabahayaaye sawdka sawdka lagu shabahi maayo oo waxa ay la mid tahay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka waramayo aragtida ilaahay la arki doono aalinka qiyaame wuxuu yihi inakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylata albadri soo maaha ilaahay baa arki doontaan maalinka aakhira sidaa u arkaysaan dayaxa oo afar iyo tobnaadahoo macnii dhammaystiran ya waxay ahlulcilmigu yidhaahdaan xadiidkaa markay sharaxayaan kutubta caqiidadaynu insha alla ugu tegi doonaa waa tashbiihu اru'yati biاru'ya laa tashbiihu اlmar'iyi bilmar'iyi yacnii ilaahay jala wacalaa iyo dayaxa laysku shabihi maayo labada la arkaayo laysku shabihi maayo makhluuq ilaahay jala wacalaa la mid maaha hase yeeshee aragtidaa aragtida lagu shabahaya oo dayaxoo afar iyo tobnaad oo caddo needhi ah si si waadixa sidaa ugu aragtaan oo laba aanay isku cidhiidhiyin aragtidiisa ayaa ilaahay jala wacalaa muminiintu si waadixoo caday maalinka qiyaame u arki doonaan tanna waa sidii oo kaleo maqalkaa maqalka lagu shabahayaa ee sawdka sawdka lagu shabihi maayo waaya yanfuduhum dalik wuu soo gaadhayaa codkaasi malaa'igta xataa idaa fuzica dabadeeta way baqanayaanoo way argagaxayaanoo way suuxayaan xataa idaa fuzica marka laga argagax suuliya can quluubihim quluubtooda fuzica waa uziila canha alfazac argagaxa marka laga zuuliyo weeye fazcana waxaa la ydhaahdaa alkhawf اlmufaaji baqaha wax ku soo kediya ayaa la ydhaahdaa qaaluu waxay odhanayaan malaa'igtu maadaa qaala rabukum rabbigiin muxuu yidhi bay odhanayaan marka ay soo miiraabaan qaaluu kolkaasay isku odhanayaan alxaqa xaq buu ilaahay yidhi wahuwa ilaahay alcaliyu اlkabiir waa allaha sarreeye weyn weyn dabadeeta way sheeg sheegayaanoo waxaayo waxaasaa la xukumay bay is odhanayaan waxaasaa dhici doona ama waxaasaa markaa la xukumay xadiidka caaisha ee bukhaariga ku yaalaana waxabuu sheegayaa malaa'igta qaarkood inay daruuraha intay yimaadaan iswaraysanayaan oy sheegayaan wixii markaa la xukumay fa yasmacuhaa waxa maqlaaya sheekadii iyo wixii malaa'igtu ay isu sheegaysay mustariqu samci jinka waxa weeyaan maqalka soo xada wa mustariqu samci waxa ay maqlaan jinka soo xadayaana haakadaa sidaa weeye bacduhu barhkibo fowqa bacdin barhka kale ayuu dul saaran yahay wasafahu waxa sifeeyey sufyaanu sufyaan bikafihi gacantiisa ayuu ku sifeeyey faxarafahaa sidaasuu u soo leexiyey gacantii wabadada waan u kala fogeeyey bayna asaabicihi farahiisa markaa ma toosno oo sida tiirkaa isuma dul fuulfuulayaane saasoo kale qalloocaasi ayay u kala sarsareeyaan oo isu saaran yihiin waaya fa yasmacu wuu maqlayaa ka ugu sarreeya jinkaa iskorkorsan si ay warka samada u soo helaan jinkaa isu korkoray kaa ugu sarreeya ayaa maqlaya alkelimata kelmad buu maqlayaa xaqa fayulqiihaa wuxuu ku soo tuurayaa ilaa man taxtahu ka ka hooseeya uma yulqiihaa haddana wuxuu ku soo tuurayaa alaakharu ka kale ilaa man taxtahu ka ka sii hooseeya midba ka ka hooseeyuu kelmadii ku soo tuuraya saasaa dhici doonta kelmadii la soo helay xataa yulqiyahaa ilaa uu ku soo tuuro ka u hooseeya calaa lisaani saaxiri falalowga carabkiisa aw ilkaahini ama faaliyaha carabkiisa faaliyayaasha iyo falalowyada iyo dadka shayaadiinta la saaxiibka ah ee ay adeegsadaan ilaa ay u keenaan fa rubamaa adrakahu waxa suuragala inuu soo gaadho ashihaabu gantaalkaasi rabbaaniga ah ee lagu soo ganayaa qabla an yulqiyaha kelmadii intaanu tuurin inuu soo gaadhuu haleelo ayaa dhici karta oo dabeetana dee isaga iyo kelmadii iyo wixiiba laysku gubo soo ma aragtid waaye shihaabkuna dayax xidig dhammaystiran maahe waa qayb ka soo falliidhmaysa xidiga oo madaafiica shayaadiinta maqalka soo dhagaysanaya lagu ridaayo ilaahay jala wacalaa ugu talagalay oo jaahiliyadii hore waxay aaminsanayd sida axaadiidta qaar ku soo aroortay xidigaha wadaha iyo habeenkii had iyo jeer samada lagu arko marka ay arkaan inuu markaa qof weyne dhasho ama qof weyne dhimanayo markaa rasuulku wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inaanay sidaa ahayn shayaadiintaasi samada soo dhegadhegaynaysa warka laga sheegaayo in markaa lagu ridayo oo madaafiicda rabbaaniga aweye xidigaha waxyaabaha xikmadaha ilaahay u abuuray baanay ka mid tahy walaqad zayanna samaa addunya bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin markaa xidig dhammaystirani soo dhici maayo faliidh ka soo faliidhmay baa lagu ridayaa weey waay markaa farubamaa waxa suurowda adrakahu shihaabu gantaalkaasi inuu soo haleeluu ku dhaco qabla an yulqiyaha intaanu kelmadii tuurin oo waxa weeye halkaa markaa mashruucaasi uu ku baabao uu ku fashilmo warubamaa alqaaha waxa kaloo suurowda inuu tuuro kelmadii qabla an yudrikahu intaanu markaa shihaabkaasi ama kantaalkaasi ku dhicin sababta mararka qaar gantaalku uga dib dhacayaana waa xikmad ilaahay jala wacalaa uu ka leeyahay waayo ilaahay jala wacalaa haddii uu doono inaanay markaa marnaba baxsan dee may baxsadeen soo maaha oo ilaahay ciidana kama baxsan kartee waxa mararka qaar uga dib dhacayaa gantaalka ama madfacireedkaasi xikmad ilaahay jala wacalaa uu isagu ka leeyahay fayakdibu been buu dabadeeta sheegayaa fayakdibu waxa uu markaa been sheegayaa macaha xabaddaa runta ah ee samada laga soo helay la jirkeeda miata kadba boqol beenood oo xabaddii runta ahayd ku dayn maayee kii shaydaanka ahaa ee falalowga u warramayey ama waxa weeye faaliyaha u warramayey boqol beenood buu ku daraya waxaa kaloo ay ixtimaashaa ciddan beenaha badan ku daraysaa inay tahay falalowga iyo saaxirka qudhiisa inay tahay ciddan beenaha badan ku daraysaa ayaa kaloo ay ixtimaashaa marka adigu cala kulli xaal kelmadii lagu dayn maayo beeno fara badan baa lagu daraya kadba saasaa loo akhriyaya macnuhuma waxa weeyaan boqol beenood unbay ku darayaan oo kamana yaraynayaan kamana badinayaan waa calى sabiili taxdiid mise macnuhu waxa weeye calى sabiili mubaalaga macni beeno badan bay ku darayaan ama boqol ha gaadhsiiyaan ama ha ka yareeyaan ama ha dhaafiyaane ma beeno badan bay ku darayaan baa loo jeeda mise boqolkaasunbay ku darayaan baa loo jeeda sida raajixa ah waa calى sabiili almubaalaga un macni beeno badan unbay ku darayaan wey macnuhu ama boqol ha gaadhsiiyaan ama ha ka badiyaan ama ha ka yareeyaan waaye haddaba dadka beenaha faraha badan ee uu shubayaa u muuqan mayso xabaddaa runta ahee ka soo dhex baxaysa ayuunbay ku dhegayaan waynu naqaanaayo dadkan wax sheeg sheegaa beentoodaa in badan badan boqol waxay sheegaan baan waxba ka jirinoo aan markaa la arag waxaa laga yaabaa intaasoo bilood ama intaasoo sanad buu dhurmayaa kelmad rununba ka soo dhex baxaysa taasunbaa lagu dhegaya fayuqaalu waxaa la odhanayaa dadku ay odhanayaanuun alaysa miyaanu ahayn qad qaala lanaa mid nagu yidhi ninkani yowma kada wa kada maalintii caynkaa iyo caynka ahayd kada wa kada saa iyo saa miyaanu nugu odhan fayusadaqu waa la rumaysanayaa bitilka alkelimati ay bisababi tilka alkelima kelmaddaa sababteedaa lagu rumaysanaya allatii kelmaddaasoo sumicat laga maqlay min asamaai xagga sare laga maqlay macnii xabaddaa runta ah ayaa waxa weeye beentii badnayduu sheegaayey u noqonaysa suuqgelin oo suuqa gelinayso dadka waxa weeye ka dhaadhicinaysa ilan haddaan mar keliyaba run lagu arkayn dadku waxa weeye way waxba may rumaysteen soo maha halkaa maray runta ku arkayaan unbay qabsanayaan beentan kale ciidda ka badan eegi maayaan dadku wuxunbay odhanaya waxbaanu uga soo joogin maxaad uga soo joogta beri baa wuxuu saa iyo saasuu sheegayoo sabti bay u dhacdunbay ka odhanaya furfuri maysid waaya waxaan haddaba dadkaa wax sheeg sheegaa ay sheegaanee dabadeetana dhacaa waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa laba miduun ama waa kelmadda xaqa ah ee jinkaa samada uu samada ka soo maqlee dabeetana uu keenay oo u soo sheegay ee dariiqaa soo maray dheer ama intuu iska yidhi uun ayuunbaa dabeetana a iskaga beegantay ilan way dhici kartaa soo maa waxaanad ogeyn buu qofka odhan karaa waxaa saasuu noqonaya iska odhan kara qofkaan ilaahay ka cabsanayn dabadeeta way ku beegmi kartaa marka ama waa wax isku beegmay uun ama waa kelmad xaqoo dariiqa ka yimi waxa isweydiin leh su-aashaa intaynaan gaadhin sida rabbi qur-aanka inoogu sheegay jinku waxa weeyaan samada ayay meelo ka samaysan jireen ay fadhiistaan oo dabadeetana warkay soo dhegadhegayn jireen waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay inay yidhaahdeen wa anna kunna naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasadan markaa intii waxyiga rasuulku aanu ku bilaamin calayhi salaatu wasalaam meelahaasay lahaan jireen samada ay ka fadhiistaan dabeetana wararka ayay aada u soo heli jireen weliba waxaa la yidhaha waayadaa hore aad bay warka usoo heli jireen samada dabeetana dadka ayay ku lumin jireenoo meel walba mid baa fadhiya ay dee la shaqaystaan oo kaasay waxu sheegi jireen o markaa wax ku akhrin jireen dadkuna kaasay wax weydiin jireen oo ka dambeyn jireen markii dabadeetana waxyiga rasuulku bilaabmay calayhi salaatu wasalaam ayaa isbedel bay arkeen oo iyagaaba jinku ka waramay jinkii markii dambe islaamay ee qur-aanka dhegaystay faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasadan bay idhahdeen meelihii aanu la qabsanaynu baranaynu fadhiisan jiray cidda istidhaahda hadda wax ka soo dhegayso yaa gantaal usii diyaar ah ayuunbay la kulmaysaa hamug lagaga siinaya markaa way shakiyeen waxay idhahdeen wa anna laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashadan waartalow ma waxaa lala doonay dadka dhulka jooga ma waxa weeyaan markaa dhibaataa lala doonay ma shar baa lala doonay oo ilaahay inuu halaagu doonaya deetana warka dee waa maaragta ma baxayo mise ilaahay rashad iyo hanuun buu la doonay talow maxaa isbedelay waxbaa isbedelay soo baadhay dabeetana yidhaahdeenoo bal meelaha dawaafo meelaha mara oo bal sida xadiidka saxiixa ahi uu sheegaayo bal soo eega waxa dhacay isbedelay siday u socdeen unbay qaar ka mida rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo salaad subax tukanayo qur-aankii akhriyay la kulmeen markaasaa wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libadan ay waxa weeye isku soo dulxomeenoo isa soo fuulfuuleeno waxa weeye isa soo cidhiidhiyeen iyagoo bal dhegaysanaya waxaanu akhriyay markii dambena waaba kuwii rumeeyey ee inuu xaq yahay o ogaaday deetana qoomkoodii iyagoo xaqa ugu baaqaaya u noqday ya qaaluu ya qowmana inaa samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yaday yahdi ila alxaqi wa ila ariiqi mustaqiim ya qowmana ajiibuu daaciya allah waa kuwii markaa sidaa ugu noqday waay kolkaa waa la xidhay waktigaa waxyiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu socday dib ma loo furay mise sidii bay u xidhan tahay waxaad moodaa in waxa weeyaan markaa ay suuragal tahay waxyiga rasuulku intuu go-ay dabadeed calayhi salaatu wasalaam inay mararka qaar war ka soo helaan ta noocaasina waa imtixaan iyo ibtilaa min allah oo sharciguna uu inoo caddeeyey mowqifkaynu waxyaabaha ka joogsanayno markaa dadka qaar baa dee lagu lugminaya lagu imtixaanaya bal qofka iskaga baydhee mowqifka sharcigaa ka joogsada iyo ka kulume ee waxyaabaha dhegaysta ayaa la kala saaraya waxa isweydiin le jinku maxay mahlakadan u gelayaan haddaba intay isfulfulaan ilaa samada maxay waxa weeye ugu banbaxayaan madaafiicda iyo dhibaatooyinka iyo mahlikada noocaasa maxay u marayaan limaada maxaa ku kalifaya waxa ku kalifaya insiga inay lumiyaan soo maqli maysaan oo ay karkaarka weydaariyaan oo intay wararkaa soo helaan dabeetana ay waxyaabaha ku lumiyaan waanay ku lumiyeen ficlan dad badan ay arrinta noocaasa ku lumiyeen قال وxuu hi وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا أراad الله ilaahay markuu doono doonista ilaahay waa صفo ka mida صفaaتkiisa qurآaنka iyo xadيiثkaba ku soo aroortay waxaanay u qaybsantaa iraadada ilahay iraadaة شharciya iyo iraadaة كwniya ilaahay markuu doono tacaalى isagaa sareeye an yuuxiya inuu waaxyoodo biاlأmri amarka شharciga inuu waaxyoodo markuu doono takalama wuxuu ku hadlaa biاlwaxyi waxyiga ayuu ku hadlaa akhadat isamaawaati samooyinka markaa waxaa qabta minhu hadalka ilaahay daraadii rajfatun gariir aw qaala ama wuxuu ihi racdatun gariir shadiidatun daran ayaa qabta khawfa min allaahi caza wajal baqaa ilaahay ka baqaysa daraaddeed baa gariirkaasi uu qabtaa faidaa samica markay maqlaan daalika gariirkaasi ahlu samaawaati malaa'igta samooyinka joogtaa suciquu markaa waxa weeye way miir doorsoomayaanoo way suuxayaan wakharuu saj- wakharuu sujadaa suxiq- suciquu waa miir waa la miir doorinayaa weeyi waa mabniyu lilmajhuul sidaa haddii loo akhriyo wakharuu sujad wakharuu lilaahi sujadan wakharuu waxay u daadanayaan lilaahi ilaahay sujadan xaalay sujuudsan yihiin waay oo miirdoorsoonka iyo markaa sujuuddu sideebo isu waafaqayaa waxay ahlulcilmiga qaarkood leeyihiin waxa laga yaabaa marka ay soo miiraabaan inay sujuudayaan ama markaa marka miirdoorsoomaan sujuud oo kale u dhacaya fa yakuunu wuxuu noqonayaa awalu man yarfacu ka ugu horeeyo kor u qaada ra'sahu madaxiisa jibriila jibriil buu noqonaya marka awalu iyo awala labadaba waa la odhan karaa jibriilu iyo jibriilana waa la odhan karaa oo waxa bannaan awaluda inaynu ka dhigno isamkii yakuunuda jibriilana khabarkii aynu ka dhigno waxaa kaloo bannaan inaynu awalan idhaahno oo yakuunuda khabarkeedii oo soo hormaray aynu ka dhigno isamkeediina jibriilu aynu ka dhigno jibriil aynu godno fayakuunu wuxuu noqonayaa awala man ka ugu horeeyo malaaigtae yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u soo qaada ee soo miiraabaa jibriilu jibriil buu noqonaya fayukalimuhu allah ilaahay baa wuxuu ku hadlayaa min waxyihi waxyigiisa wuxuu kaga hadlayaa bimaa araada wuxuu doono ayuu ku hadlayaa waxyigiisa dabadeete jibriil buu usoo dhiibaya uma yamuru wuxuu soo marayaa jibriilu jibriil cala lmalaaikati malaaigta ayuu soo maraya kulamaa mara markastoo uu soo maro bisamaain samo sa'alahu waxay weydiinayaan malaa'ikatuha malaa'igteedu waxay weydiinaysaa maadaa qaala rabbunaa rabbigeen muxuu hi yaa jibriilu jibriilo fayaquulu jibriilu jibriil wuxuu odhanayaa qaala alxaqa ilaahay xaq buu ihi wahuwa alcaliyu alkabiir ilaahay waa allaha markaa sarreeye ee weyn fayaquuluuna waxay odhanayaan kulluhum malaa'igtu dhammaantood mila maa qaala jibriilu jibriil hadalkaa uu yidhi oo kale fayantahi wuxuu kula dhammaanayaa jibriilu jibriil bilwaxyi waxyiga ilaa xayu amarahu llahu caza wajal halkii ilaahay faray ilaahay halkii uu ugu dhiibay ayuu geynayaa jibriil ammaanadiisa iyo fadliga uu leeyahay baa laga qaadanaya wa malakuljibriil waa afdalu lmalaa'ika waxaanu ahaa malagii u xil saaraa maxay waxyiga inuu waxa weeye u keeno ciddii ilaahay jala wacalaa uu usoo u waaxyoonayo hada alxadiid ikhwaanii waxa wariyey sheekhu cidda warisay ma sheegin xadiidkaa hore bukhaari baa wariyey xadiidkan ahlulcilmiga wariye waxaa ka mid ah ibnu abi caasim ayaa ku wariyey kitaabkiisa la idhaha sunna hayrkiina way wariyeen laakiin xadiidkan dambe waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira nucaym ibnu xamaad alkhusaaci caalimkii la odhan jira waa shaykhu lbukhaari imaamulbukhaari sheekhiisii weeyi sheekhaa nucaym la odhan jirayna sunnada iyo caqiidada toosan wuxuu ku ahaa xujo iyo imaam buu ku ahaa ya laakiin xadiidka daciif buu ku ahaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen lisuui xifdi waxaa kaloo ku jira xadiidkan sanadkiisa alwaliid ibnu muslim ninkii la odhan jiray mudlis baanu ahaayo wuxuu samayn jiray tadliiska laydhaa tadliisu taswiya tadliiska laydhaa buu samayn jiray marka waanu tadliisiyey waanu cancaneeyey baan leeyahay marka labadaa cilo daraaddeed xadiidku waa daciif annawaasna waa annawaas ibnu simcaan weeye bikasri siin markii hore malaa samcaan baynu akhrina waa simcaan bikasri siin weeye xadiidkani waa daciif laakiin kaa hora inagaga filan oo waxa weeye macnihiisa inoo sheegayo bukhaarigu wariye xadiid kaloo saxiixahoo macnahan uu sheegaayo kuwo ku dhadhow sheegayaana way jiraan weeye qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu masalooyin baa ku sugan aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiirulaayati aayadda waa tafsiirkeeda waa xadiidka rasuulkaaba fasiray athaaniya maa fiiha aayadda waa waxa ku suganoo min alxujai xujo ahaado calaa ibaali shirki shirkiga burintiisa loo xujaysanayo khusuusan gaar ahaana maa tacalaqa wixii ku tacalluqee ku saabsan cala saalixiina saalixiinta wixii ku saabsan dadka saalixiinta in la baryo ama se la caabudo waay oo aayadda waxaa laga qaadanayaa inaan maaragtay makhluuq la caabudin gaar ahaan dadka saalixiinta ah saalixiinta gaar ahaan ama dad ha noqdaan ama malaa'ig ha noqdaan ama jin ha noqdaan waaya wa hiya alaayatu waa aayadda allatii taasoo qiila la yidhi innahaa iyadu taqtacu waxa ay jaraysaa curuuqa shajarati shirki xididada geedda shirkiga ayay ka jaraysaa min alqalbi qalbiga oo aayadda sidaa laga yidhi oo aayadda sidaa laga yidhi waa aayaddan bar ka mida aynu soo maray xataa idaa fuzica walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah xataa idaa fuzica waa aayaddaas iyo aayadda ka horeysa soo ma aragtaan labada aayadoodba oo israacsan ayaa ahlulcilmiga qaar ay yidhaahdeen sida ibnulqayim oo kale raximah ullah geedda shirkiga ayay qalbiga ka jaraysa qofkii u fiirsada ee macnaheeda fahma marka insha allahu labada aayadoodba iyagoo wada socdo baabkan dambe baabkan inagu xiga ayay noogu iman doonaan oo halkaas ayaynu masaladan bal ku sharaxi doonaa ahaaliثa masalada saddexaad tafsiiru qowlihi hadalku ilaahay yidhi tafsiirkiisa weeye qaalu lxaqa wahuwa alcaliyu اlkabiir waynu soo maray alraabica sababu su'aalihim waa sababta ay u weydiinayaan malaa'igtu isu weydiinayaan can daalika arrinkaa oo waxa weeye hadalka ilaahay markay maqlaan way baqanayaan inay markaa miirdoorsoomayaana xadiidkaa sheegaaya oo baqa iyo fasax iyo argagax la soo gudboonaanayo intaa dabadeed bay isweydiinayaan muxuu rabbigan yidhi alkhaamisa ana jibriila jibriil yujiibuhum wuu jawaabayaa bacda daalika intaa dabadeed biqowlihi hadalkuu yidhi qaala kada wakada oo macnihi wuxuu leeyahy malaa'igtu way isweydiinaysaa marka dambe wixii ilaahay uu yidhi waaya oo haddii maalan waxyi uu yahay sharci ah tusaale ahaan sida qur-aanka oo kale malakuljibriil unbaa ilaahay usoo u sheegaya dabadeetana maqlaaya dabadeetana ciddii ilaahay maaragtay ugu talagalay usoo gudbinaya laakiin waxyaabaha kale ee kowniga ama ilaahay qadaraya dhacaya ayaa dhacaysa inay malaa'igta soo gaadho dabeetana ay hadal soo hadal qaadaan oo isu sheegaan waxaasaa dhacaya waxaasaa la markaa ilaahay soo xukumay waxaasaa dhulka ka dhici doona waaye oo ay ka sheekaysanayaan ama isweydiinayaan waana waxyaabaha caynkaasa waxahe jinku markaa uu soo maqlaya oo tusaale ahaan suuragal ma aha sidaynu ognahay qur-aankan ilaahay baa ku hadlay malkuljibriil baana maqlay soo maa suuragal ma aha qur-aankan ama waxyigii kale ee sharciga ahaa wax ka mida inuu jinku soo maqlo iyadoonu weli nebiga u iman maaha taas wax suuragalahe may ahayn asaadisa masalada lixaad dikru ana awala man yarfacu ra'sahu jibraa'iilu waa sheegista la sheegay cidda ugu horeyse kor soo miiraabaysa madaxiisa kor u qaadaysa inay jibriil tahay sida xadiidkan dambe kusoo aroorta marka jibriil iyo jibraa'iil waa laba luuqo labadaba waa loo akhri karaa jibraa'iil iyo jibriil asaabica masalada toddobaad annahu yaquulu wuxuu ku odhanayaa liahli samaawaati malaa'igta samaawaadka joogta kullihim dhammaantood ayuu ku odhanaya hadalkaa liannahu maxaa yeelay iyagu yasaluunahu way weydiinayaanoo markuu samo soo maraba malaaigtii baa weydiinayso ilaahay wuu hadle muxuu yidhi muxuu xukmay ahaamina masalada sideedaad ana alkashya miirdoorsoonkaasi yacumu wuu maanshaynaya wuu gaadhayaa ahla samaawaati malaa'igta samada joogta kullahum dhammaantood wuu wada gaadhaya ataasica irtijaafu samaawaati waa gariirkay samooyinku u gariirayaan bikalaamillaahi jala wacala markaa samadu walow shay jaamidaba ha noqotee haddana ilaahay jala wacala wuxuu doonuu markaa dareen geliya wuxuu doonuu ka hadliya soo ma aragtid ya cirku ilaahay ka hadlinaya dhulkuu ka hadlinaya dareen buu gelinaya ilaahay jala wacala ar ma garata marka wamaa daalika cala allahi bicasiis wax ilaahay ku adag ma jiro waxay saxaabada qaarkood yidhaahdeen waxaanu maqlayna wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam cunto aanu cunayno oo haddana tasbiixsanaysa xaggana waa laga cunaya xaggana way ka tasbiixsanaysa wala inaga waynu ka yaacilayn haddaynu aragno arrinka ya waay aaaarta uu fatxu majiidka ku soo aroorinayay ka mid taha waay marka ilaahay jala wacalaa makhluuqaadkiisu dhammaantood way ka baqanayaan alcaashira ana jibraa'iila malaku ljibriil huwa aladii ka wey yantahi kula dhammaanayo bilwaxyi waxyigee soo gaadhsiinaya ilaa xaysu amarahu llahu halka ilaahay faray bartaasuu dhigaya taasina ammaanadiisa ayay tusinaysa qur-aankana rabbi waa ka ku yidhi innahu laqowlu rasuulin kariim aye dii quwatin cinda di lcarshi makiin muaacin ama amiin muaacin mid lagu aeeco weeye ama halkaasi soma aragti ama waa ismu ishaaro weeye makaanka fog baana lagu ishaara halkaasi haye oo samada ah waa mid lagu aeeco amiin waana mid waxa weeyaan markaa ammaanola weeye alxaadi cashara koob iyo tobnaad dikru istiraaqi shayaaiin waa sheegista la sheegay shayaadiintu maqalka mani waxaa samada malaa'igtu ay isu sheegayaan inay soo xadayaan ahaaniya cashara sifatu rukuubi bacdihim bacdan siday isu fuulayaan weeye oo sufyaan baa waxa weeyaan markaa sifeeyey oo si toosan isu korkori maayaane si qalloocda ayay isu korkorayaan masaafaduna waa masaafo aad iyo aad u dheer soo maqlamaysaan masaafada ilaa cirku waa masaafo aad iyo aad u dheer dee jinkana waxyaaba waxay awoodaan waxyaaba aanu maaragtay insigu awoodin ayay awoodaanoo ilaahay iyaga awood u siiyey waxay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeenoo maxay si toosa isugu fuulfuuli waayeen waxaa la yidhi waayo baatilkaa qallooca sidiisa ma garata ya baatilka ayaa qallooca sufyaankaasi ku jira ee sifaynayaana waa ruwaadda xadiidku ka mid yihi ruwaadda xadiidka soo warisay xadiidkaa hore bukhaariga waana sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali alkuufi uma almaki waa caalimkii weynaa sufyaan ibnu cuyayne la odhan jiray imaamu shaafici ay saaxiibka ahayn wey ahaali cashara irsaalu shihaabi waa dirista loo diraayo gantaalka ama madfuciraadka lagu sii daynayo weeye araabic cashara anahu taaratan anahu shihaabkaasi taaratan anahu shaanigu wuxuu yahayba dheh taaratan mar yudrikuhu waxa soo gaadhaya jinka maqalka soo dafaya ashihaabu gantaalkaa soo gaadhaya qabla an yulqiahaa kelmadii intaanu tuurin wa taaratan marna yulqiihaa wuxuu ku soo tuurayaa fii uduni waliyihi dhegta markaa saaxiibkii oo minalinsi insiga ka mida qabla an yudrikahu inta aanu maxay madfacaasi soo gaadhin alkhaamis cashara masalada shan iyo tobnaad kownulkaahini waa ahaantuu yahay markaa faaliyuhu yasduqu mid run sheega bacd alaxyaani mararka qaarkood run buu sheega markaa uu run sheegaana maxaynu nihi waa laba midun ama waa kelmadaa samada laga maqlee dariiqaa dheer soo martay ama intuu iska yidhi unba iskaga beeganta laakiin waxa weeyaan markaa makhluuq qayb ogoo maqanta ogi ma jiro qaybka ilaahay unbaa og jala wacala soo maqlamaysid wahaakada asaadisa cashara masalada lix iyo tobnaad kownuhu waa ahaantuu yahay yakdibu mid been sheegaya macahaa xabaddaa runtaa maceeda ee xaqa ah miata kadba boqol beenood buu markaa sheegaya waana calaa sabiili mubaaliqa calaa sabiili taxdiid maaha sidaa saxiixa ah ciddan markaa waxaanoo beena ku daraysaana ama waa shaydaankaa warka keenaya ama waa falalowgan ama faaliyahan la shaqaysanaya jinka ama labaduba way ku darayaan almuhim beeno badan unbaa xabadii runta ahayd lagu darayaa sideedii lagu gudbin maayo asaabic cashara annahu lam yusadaq lama rumaysan kadibuhu beentiisa lama rumaysan ilaa bitilkalkelimati kelmadaa sababteeda mooyaane allatii taasoo sumicat laga maqlay mina samaai samada ilaahay jala wacalaa waynu ognahay oo u awoodaa inuu samadaba ka xidho warkaa ay waayaan hase yeeshee xikmad ilaahay jala wacalaa isagu uu og yahay ayaa arrinka noocaasa uu ka leeyahay aaamin cashara masalada sideed iyo tobnaad qabuulu nufuusi nafhu waa sida ay u aqbalaan lilbaaili baailka had iyo jeer naftu haddaan lala dagaalamin oo aan la sandullayn oon la ilaalin baailka waxa weye way iska aqbashaa way iska jecesha oo waxa weeye markaba way u dhegraaricinaysa kayfa yatacalaquuna sidaay u qabsanayaan bal hadda eeg biwaaxidatin mid ay u qabsanayaan mid bay ku dhegayaan kayfa yatacalaquuna si ay u qabsanayaan ay ugu dhegayaan biwaaxidatin mid hal midhoo runa oo walaa yactabiruuna aanay ugu cibro qaadanahayn bima'atin boqol boqol beena aanay ugu cibro qaadanahayn odhan maayaan waar markaasuu been sheego markaasuu been sheego warkiisu been buu u badan yahay maxaynu ka rumaysanaaye wuxuunbay odhanaya beri baa wax looga soo joogi ya beri buu run sheegay beri buu sidaa yidho toos baanu u aragnay ma fahamtay saasubay ugu dheganaanayaan waay taasina waxay tusinaysaa naftu inay baadilka iska jeceshahay iyo arrinkaasi inuu dee gardarro yahay ataasicata cashara kownuhum waa ahaanta yihiin dadku yatalaqaa kuwa uu kala kulmo bacduhum barhkoodba min bacdin barhka kale wuxuu kala kulmaa tilka alkelimata kelmadda wayaxfaduunaha way qaybaan kelmaddaa runta ahee berigaa ninkaa looga soo joogay way qaybaan wayastadiluuna biha waanay deliishadaan oo tusaale ahaan faaliyo jooga beri guntii ayaad arkaysaa ilaa dadka galbeed guntii jooga iyagoo ka warramaya ka odhanaya warkiisu meel walba uu gaadhaya meel walba uu ka dhacaya way isu sii sheegayaan beri baa ninkaa aanu saa uga soo beri baa nin baa wuxuu yidhi ma garatay soomaaliduna qaar badan oo noocaasay dee sheegaan mamaansaar bay maankay gadee mamaansaar bay liqday iyo qaar la mida alishruuna masalada labaatanaad ibaatu ifaati ifaatka in la sugaa baabka laga qaadanay khilaafan ay mukhaalifiina xaala aynu nahay kuwo khilaafayo lilashcariyati firqada lunsane ashcariyada la idhaahda almucailati ifaatka rabi diiday oo ifaat badan baa ku sugan alcaliyu magaca ilaahay sifat lculuwi buu xambaarsan yahay alkabiiru sifat kibriya baa laga qaadanaya qaala ifat lqowl baa laga qaadanaya ilaahay jala wacala uu idhaahdaa markaa uu hadlaa araadaynu soo maray sifat liraada takalama sifat lkalaam calaa kulli xaal sifaat baa ku sugan caynkaas ah ifaadka ilaahayna dhammaantood ahlusunnu way sugayaan ariiquna aanay wada mariyeen alxaadiya walcishruuna koob iyo tobnaad ana tilka rajfata gariirka iyo walkashya miirdoorsoonkaasi khawfun min allaahi khawfun waa baqa min allaahi caza wajalla ilaahay waxa weeyaan markaa ay ka baqanayaan darteed ayuu u dhacay marka haddii khawfun la idhaahdana waxa weeye waa khabarkii anna haddii khawfan la idhaahdana khabarkii anna waa lasoo qadaraya o ana tilka arajfata waalkhashya xaasilun khawfan min allaahi caza wajalla waay ahaaniya walcishruuna masalada laba iyo labaatanaad annahum iyagu malaa'igtu markay maqlaan markaa codkaas iyo hadalkaasi yakhiruuna lilaah ilaahay bay u daadanayaan sujadan xaale ay sujuudsan yihiin marka calaa kulli xaal baabkanna waxaa laga qaadanayaa makhluuqa aadka u waaweyn ee malaa'igta la idhaahdaa sida ay rabbigood uga baqanayaan sida markaa waxa weeye xaalkoodu noqonaya hadalka rabbi markay maqlaan taasina waxay tilmaamaysaa inayn cibaado lahayn lana baryi karin makhluuqaadka ka sokeeya ka taagta daran ee ka awoodda yarina waa min baabi awlaa iyaguna inaan markaa la baryin oo cibaado aan la siinin waxay kolkaa cibaadadii ku soo ururaysaa iskalahoo keliya allaha weyn ee cadiimka ah ee afcaashiisa waaweyn le markaa kusifaysan waxa weeyaan markaa asmaadiisa ay u sugan tahay wanaagga badan ee sifaadkiisa markaa kaamilkaa iska leh ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo wasubxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk